بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan الولاء والبراء على السنة waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh رشيد محمود عقا haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده waxaynu gudageli doonaa insha allah oo inoo bilaabmi doona multaqaageennii ama kulankii dacwiga ahaa ee inoo bilowday shalay qaybtiisii labaad xiisadii koowaad baynu gelaynaa oo ah adra inoo geli doono sheekh rashiid oo ciwaankeedu yahay alwalaa walbaraa cala sunna in waxaynu naqaanaa alwalaa walbaraa oo muslim iyo gaal u dhaxeeya oo gaalkana beri laga noqdo muslimkana waxa weeyaan la xidhiidhiyo ku ka sii hooseeyaa jira oo maadaama dadkii sunno iyo bidco ay u kala qaybsameen wax mubtadiciin iyo wax ahlu sunno ah waxay u baahan tahay haddana in sidaa ayagu dadku ugu kala socnaadaan alwalaa walbaraa cala sunna waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh rashiid falyatafadal mashkuuran
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن سيدي شليبا توجيهات iyo نصائح la jeediyey iyadoo aynu ka indiraaqayno ama aynu camalan biqowlihi calayhi الصلاة والسلام الدين النصيحة xadiiskii abi ruqaya diintu waa nasiixo qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaa'imati اlmuslimiina wa caammatihim marka diintu waa shay naseexaa cid kastaba naseexay u tahay dadka caamada ah dadka dalabada ee ardayda ah culummada umarada yacni cid kastaba xaakim iyo maxkuum daalib iyo caalim iyo jaahil intaba waxay u tahay dee diintu nasiixay u tahay sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay marka inakoo isu naseexaynayna oo wax isu sheegayna ayaa tawjiihaadkan iyo nasaa'ixdan markaa ay yimaadeen in dee tambiihaad iyo la siiyo nasaa'ixna qofna ka maarmi maayo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay mawduuca alwalaa walbaraa yacni cumuum ahaan yani dee waa qaacido sharciya oo ah alxubu fi اllah wاlbuqdu fi اllah yacni ilaahay daraaddiina wax loo jeclaado ilaahay daraaddiina wax loo naco marka cumuum ahaan yani waa qawaaciddii shareecada marka culammada ahlu sunna waljamaca ama culummada ictiqaadka ama kutubta dee sunnaha ee aathaarta lagu sharaxayo culummadu waxay ku keenaan in la jeclaado sunnada maxabada sunnada iyo ehelkeeda ahlaha inuu qofku si gaara u jeclaado bidcada iyo ehelkeedana inuu naco inuu iska ilaaliyo inuu ka fogaado inuu ka dheeraado kutubta sunnaha ama dee kutubta ictiqaadka in fara badan bay culamadu ku celceliya ama dee ijmaacu salafi saalex waxay isku ijmaaceen in layska ilaaliyo dadka bidcada iyo hawada iyo baadilka u saaxiibka in laga dheelado laga fogaano culummadu ahlu sunna waljamaca kutubta ictiqaadka markaa adilo fara badan bay u deliishadaan inuu qofku sunnahana ahlu sunnahana uu jeclaado dadka ahlu baadilka inuu ka fogaado waxaa ka mid a adiladaa kusoo arooray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi almar-u calaa diini khaliili yacni qofku waxa uu ku sugan yahay calaa diini khaliili yacni qofka uu la saaxiib yahay diintiisa ayuu qofku markaa ku xidhan yahay marka qofku waa inuu eego ama qofku waa inuu fiiriyo cidda uu la la saaxiib noqonayo ama cidduu raacayo ama cidda uu la mukhaaladaynayo dhex gelayo inuu qofku markaa iska eego oo iska fiiriyo iyagoo halkaa ka indilaaqaya ayaa dee qofkii eh, sunniga ahaa ee sunnaha u saaxiibka ahaa dee su-aashu eh, waxay noqonaysaa man tusaaxib yani qofka sunniga ah yani yuu la saaxiibayaa ama dee yuu raacayaa yuu la mac noqonayaa waxaynu ognahay nufuusta bashariga ahi waxaa lagu abuuray asalka khilqada bani aadamka waxaa maftuur majbuul uu ku yahay dacfi insaanku sida qaalibkaa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray dacfi buu ku abuuray wa khuliqa alinsaanu daciifa maadaama insaanku uu daciif yahay qofku wuxuu ku ta'asurayaa ama qofku waxaa raadeynaysaa bii'ada iyo mujtamaca uu ku xiran yahay ardaygaa uu la fadhiisanayo ama la shahaynayo ama macallinkaa uu eegayo ama mimbarkaa uu eegayo ama qofkan dee kolba uu telefoonka kula hadlayo sida qaalibka ah waxaa ka dhacda ta'asur baa dhaca bimacnaa qofku qofka inuu ku ta'asurayo oo qofka qofkan uu raadaynayo laa shak wal xataa haddaan waxba u dhigin uu mujaalaseeyo ama uu la mukhaaladeeyo sida qaalibka ah ta'hiir baa dhaca ta'hiirkaasi ama ha yaraado ama dee habatee kolba bixasab mujaalasada uu la fadhiisanayo qofkaa ama qofkaa sida uu mukhaaladada u dhexgeliyo ilaahay tabaaraka wa tacaala marka ay sidaa tahay wuxuu addoommihii ilaahay subxaana wa tacaala inagu irshaadiyey inaynu la saaxiibno ama aynu la raacno dadka akhyaarta ah ee saalixiintee fiican inuu qofku la dee marka dadka saalixiinta lala fadhiisanayo waynu ognahay dadka saalixiinta culummada kutubtan ictiqaadka marka dadka saalixiinta iyo dadka culummada iyo dadka waxay u jeedaan waa dadka weliba ahlu sunnaha ee bimacnaa dee si khaasa ugu saaxiiba ee waynu ognahay dee cumuum ahaan dadku waa laba dadka muslimiinta ahlu qiblaha ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay kulluhaa fi naar firaqii halaagsamayay ilaa waaxida mawqifka ahlu sunna waljamaaca ay ka taagan yihiin min takfiir ahlilbidac yacni qowlka saxdaa dee ama qowlka raajixa firaqan ahlubidaca ah ama firaqa luunsanba yani waa dad ahlu qiblo waa dad muslimiina oo dee xukunkii ahlu qible muslimiinta baa la siinaya way jirtaa inuu mubtadicu noqdo mubtadic kaafir ama bidcadiisu mukafre hadday noqoto waa masale kale iyadu oo ku culammada kutubta ictiqaadka ama dee kutubta mutawalaadka dhaadheer ku naskareeya mubtadicu waa la markaa mubtadica kaafirka ah ee bidcadiisu gaadhsiday xadda alkufri fa xukmu xukmu lkaafir alasli mar haddii bidcadiisu bidcada kufriga akbarka ay gaadho dee kuwaas marka waa halaagsan oo kuwan waynu garana takfiir ahli lbidac iyo dee culammadu siday yidhahda waa dad ahlu qiblaa iyo siday u tafsiiliyaan halkan markaa waxaan ujeedaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkii wuxuu u irshaadiyey ama u tilmaamay loo caddeeyey inay suxba ay raacaan ama ku xidhmaan ama jeclaadaan dee suxbadii iyo maxabadii uu jeclaanayo dadkii akhyaarta ahay dadkii saalixiinta aha ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii muuminiinta ahaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum yacni sabirsi waxaad la sabirtaad raacdaa kuwa maxaan ku leh ilaahay tabaaraka wa tacaala caabudaya ee baryaya gelin hore iyo gelin dambuba yacni dee markaa la sabir oo dadkaa raaca ilaahay xusaya ilaahay u takbiiranaya cilmiga ku xidhan sunnaha u saaxiibkaa dadka marka waa adiladii caamka ahayd sidaas oo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa laga digay dadka ashraarta iyo dadka xumaanta u saaxiibka ah ama ha noqdaan maxaan ku idhaahdaa fisqigii ictiqaadka taabanayay ama fisqigii macaasida fisqiguna waa laba sida dee culummada ahlu sunna u tilmaamaan fisqiga ictiqaadka iyo caqiidada taabanaya shayga camal cilmiga taabanaya waa fisqigii ictiqaadka iyo fisqiga macaasida ee camalka ama jawaarixda marka taabanaya labada qoloba fadhiisiga qofku uu la fadhiisanayo ama qolada fasakada ah xagga ictiqaadka ee dee firaqii luunsanaa ee haaliga aha ahlubidaca ama ahlulahwaa ama dadka ahlulmacaasiga fadhiisiga lala fadhiisanaya qofka inay ta'hiirinayso oo raad ay ku leedahay dadka ashraarta ah ee sharkii xumaanta u saaxiib ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka waa kaga digay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo loola hadlaya dadkii muuminiinta ah falaa taqcud bacda dikra maca alqawmi alaalimiin yacni mar haddii ay dhex galaan aayaadka yaga ka jeeso haddii shaydaanku ku ilowsiiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam falaa taqcud bacda dikra maca alqawmi alaalimiin yani bimacnaa dadkaa aayaadka ama baadilka ka- ka warramaya ama baadilka u saaxiibkaa ama dahwada u saaxiibkaa ee dhex gelaya kitaabka shay baadila ama ilaahay ku dhalelaya ama dee sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama diintii saxda ahayd taabanaya inaan markaa la taabto qofka dee bani aadamkaana waxaa ku jira surcatu eh, ata'athur inuu si fudud uu u ta'athuro ama salbiba ha haato ama ijaabba ha haato qofka uu ku xidhan yahay hadduu qof ahlu sunnaa ku xidhan yahay dee khayr baa loo rajaynaya qof sunnada jecel iyo ehelkeeda khayr baa markaa insha allahu tacaala loo rajaynaya qofka eh, ama ahlulbidaca wax u dhigaan ama ku xidhan ama eh, isagana qofka waa loo baqanayaa dee naftiisana halaag iyo caaqibo xun ayaa markaa eh, looga baqanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi muusa alashcari ee ku sugan saxeexaynka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku shabahay qofka saalixa ah ee fiican iyo qofka dee aljaliisa suu qofka xun in lala fadhiisto labada jaliis rasuulku calayhi salaatu wasalaam tashbiih baliiqa ayaa wuxuu ku shabahay midna mid xambaarsan xaamil almisk nin dee cadar iyo miski xambaarsan qofkaa miskigaa xambaarsan ama dee waxaad ka helaysaa waad ka iibsanaysaa ama riixan dayiba ama riix fiican baad ka helaysaa buu yihi calayhi salaatu wasalaam so uu ku matelaya qofkii maxaan ku dhaha xumaana ee aljaliisa suu lala fadhiisanayna wuxuu ku xa- ee, ku matelay naasik alkiir ama dee dharka iyo siyaabkaa uu kaa gubayaa ama riixan khabiisa riix xun ayuu qofku ka helaya baaraka allahu fiikum marka qofku ha si kastaba ha ahaato qofku inuu is-ilaaliyo is-ilaalinta uu iska ilaalinayo sharka ama bidca ha ahaato shuruurtu way fara badan yihiin ama bidca ha ahaato ama fiski ha ahaato ama macsiya ha ahaato ama dembi kale ha ahaatee is-ilaalinta qofku is-ilaalinayo waa uu ku badbaadaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay markaa labadaa qolo isagoo ku kala matelaya midna xaamil almisk midna xaamil alkiis marka tashbiiha waxaynu ka qaadanaynaa ama dee fawaaidda xadiidka dee laga faa'iidaysanayo bimacnaa qofku inuu iska ilaaliyo dadka bidcada ama hawada ama baadilka ama sharka ama ahlu fitna u saaxiibka ah qofku inuu iska ilaaliyo inuu ku xidhmo mar kastaba ama uu jeclaado ahla sunna ee sunnada iyo ehelka rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunatii وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني وحي نو دردارميا inaynu sunnada qabsano iyo dariiqadii ay mareen tusaale kuwii khulafadii raashidiinta ahaa iyo kuwii saxaabada iyo dariiqadii fiicnaaya ay mareen marka dariiqadaa fiican ee ay mareen dee waa dariiqada sabiilu najaas yani waxaynu inaku ku badbaadaynaa dee waa dariiqada ay mareen sunnada sabiilkaa sunnada sabiilu lmuuminiin sabiila salaf asaalix iyo kutubta culummadu ictiqaadka mar kastaba ay ka digayaan bidcada iyo erkeeda ee kutubta sunnaha oo dhan mar kasta waxay ku naskireen qofku inuu raaco sunnada iyo ehelkeeda uu raaco inuu ka dheeraado bidcada iyo ehelkeeda shuduudka iyo furqada inuu ka dheeraado marka arrintaa in laga dheeraado ahlu bidcaha ama bidcada in laga fogaado waa laba arrimood shayga hore dee qofku wuxuu iska ilaalinayaa khashya wuxuu u baqanayaa linafsihi horta naftiisu u baqanaya marka marka culimmadu ay ka digayeen taxdiir min mujaalasati ahli lbidc shayga uga horeeya waa khashyat alfitna bimacnaa qofkii waxaa laga baqanaya inuu ku fitnooba laga baqanaya waa kuw khashyat alfitna ama aliqtiraaru bihi ama de inuu ku dagmo isagii ama cid kaleba xataa inay ku daganto marka ikhtiraarka lagu dagmayaana dee sawaadkooda xataa hadduu muujiyo ama sawaadkooda uu fadhiisto ikhtiraar lagu dagmayo dadkii kale ay ku dagmayaan ayaa tana ka ratib marka mafaasida ka ratibmaysa ama dararka ka ratibmaya ayay culammadu fiirinayan mas'alada goormaa laga hijroonayaa goormaan qofka laga hijroonayn masalada waa masale aada iyo aada u dheer marka masalada qofka bidcada u saaxiibka ah goorta laga hijriyo goorta laga shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala raxmatan wasaca labuu qaybiyey isagoo arrintaa ka warramaya midi waa ka waqaayiga ah waa hajriga waqaayiga bimacnaa qofku wuxuu iska ilaalinayaa ama dee salaama wuxuu badbaadinayaa diintiisuu badbaadinaya marka wuxuu ka fogaanayaa inuu ku ta'asuro ama ay ta'siiriyaan ama qalbiga ay maxaan kula wax kaga ridaan oo dee waa kii waqaayiga ahaa ka labaadna waa ka dee bimacnaa alcuquuba oo dee bimacnaa hajrigan qofka uu ka hijroonayo qofka bidcada yani wuxuu ula jeedaa ama maqsuudka waxa wey kaa ta'diibiga ama kaa dee cuquubigaa bimacnaa qofkan mahjuurkee laga hijroonaya inuu ka soo laabto wixii maxaan kula bidco ah ama wixii shara wixii xumaan inuu kasoo laabto marka waa labada arrimood dadka qaar fara badan ma kala saaraan labada qodob marka waa inaynu ku dadaalno shayga ugu horeeya waayo dee markaynu imika fiirino qawaaciddii shareecada ama dee qawaacidda ahlusunna waljamaaca ee bidcada iyo ehelkeeda iyo dararka iyo mukhaaladada la dhex galo dhibaatada ka ratibmaysa dee aad iyo aad bay u fara badan tahay xataa hadday u yar tahay waxa dhacda qofku waxaa laga yaabaa dadka uu ku ta'asuray ama uu la socdo inuu hadday u yar tahay inuu difaaca xataa dhacda marka baaraka allahu fiikum qofku inuu ku dadaalo kan shayga waqaayiga la idhaha bimacnaa isagoo iska ilaalinaya yani sharkooda ama xumaantooda isagoo iska ilaalinaya shayga labaadee ee la eegayo cuquubada ah ee qofkii bimacnaa dee cuquub ahaanbu qofku uga tegaya masalada waxaa aada ugu dheeraaday shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah markaa masalada qofka mahjuurkee laga hijroonayo yani goormaan laga hijroonayo goormaan laga hijroonayo qodobkaa dhowr xaaladood baa la eegaya horta shayga ugu horeysa qofkan haajirka ah ee hijroonaya xaaladiisa qofka dee mahjuurka ah ee laga hijroonayo xaaladiisa waa qodob xaaladda haajirka xaaladda almahjuur kan laga haajiraya laga dheeraanayo zamaanka ama waktigaa waa la fiirinaya makaanka iyo meeshana waa la fiirinaya yacni afartaa xaaladoodba hadalka shaikhulislaam raximahullahna waa ku cadday in xaaladahaasoo dhan la fiirinayo mar waxaa xataa la eegayaa bidcadu intay leeg tahay nooca bidcadu ay tahay iyo kolba marxaladda ay markaa marayso baaraka allahu fiikum qofka horta haajira iyo hijroonaya waxaynu ogsoonnahay acmaasha saalixa ah laba arrimood baa loo shardiyaa qabuulka acmaasha la aqbalayo laba shardi shayga ugu horeeya alikhlaas lilahi tabaaraka wa tacaala qofku markuu hijroonayo oo qofdee uu ka tegayo inay tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala daraaddii inay tahay oo ikhlaasku waa shardi ka mid a shuruudda qabuul alcamal marka acmaasha la aqbalayo waynu garna waynu naqaanaa alikhlaas lilahi taala shayga labaad qofkan inuu ku dadaalo laftiisu mutaabacada iyo dee bimacnaa tajarud inuu ku jiro oo dee uu tajarudayo ya inuu bimacnaa taxqiiqiyo maqaasidii shareecada islaamka waayo hajriga yani maadaama qofku qof ka hijroonayo dee shareecadu maxay doonaysaa taxqiiq almaqaasid alsharciya aqraabdii shareecadu ay doonaysay in bimacnaa dee la helaa la doonayo oo dee la taxqiiqiyo almaqaasid alshariica alislaamiya marka taxqiiq almaqaasid alshariica alislaamiya ee la taxqiiqinayo maqaasida shareecada islaamiga la doonayo la helo dee waxay noqonaysaa bimacnaa inuu qofku qofkan haajiraya inuu eego mutaabacada iyo tajarudka oo de ay ka tahay inuu u nusreeyo dariiqadii iyo sunihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ujeedo kale ama dee aqraar shaksiya iminka qof haddaad ka hijrootad aqraar shaksiyaay tahay ama umuur dunyawiya ama dee xag dunyawiya walciyaadu billaah taasi waa shay markaa baadil marka qofkan haajirkaaya wayna ka tahay ikhlaaska iyo mutaa qofka hijroonaya laftiisu waa inuu yahay qof dee aan jaahil ahayn waa inuu garanayo maxaa ka ratibmaya maxaa ka ratibmayn masaalixda iyo mafaasidda ictibaar almasaalix walmafaasid masalada qofka haajirka hijroonayaana inuu lafteeda eego waayo maadaama sharcigu uu ugu talagalayo dawaabid iyo usuul sharci ah inuu qofku qodobkaa uu furiyo almahjuur qofka laga haajiraya xaaladiisa haddana waa in la eego oo qofkan mahjuurka laga haajiraya innanka waxaynu ujeednaa sharka ama bidcada ama xumaanta inuu ka istaago oo xumaantii kaf uu ka sameeyo la doonaya waxaa marmar dhacda in marka laga haajiro uu ama sharkii uu bato ama waxaa ka ratibmaya ay siyaadaba xataa marmar dhacda marka waa in la fiiriyo qofka laga hijroonayo xaalid waayo qad yakuunu ta'liifu maba wax dhaca ta'liifka qofka la soo dhawaynaya inay mamnuuc anfacdaa dhacda waxaa laga yaabaa inuu masaajidka yimaado ama darsigii uu maxaan ku laha soo xaadiro ama cilmigii uu dad mashaayikho mawsuuquuna lagu kalsoon yahay caqiida diintooda wax ka dhigto waxaa laga yaabaa ta'liifka mar la soo jiido lasoo ta'liifiya inuu anfaco oo ilaahay subxaana watacaala uu ku anfaco marka si kastaba ama ta'liif qofka ha lagu wado xaaladda inta maslaxadii mafsida loo eego ama ha loo eego maxaan ku idhahdaa in qofka marka laga hijroodo waa in la eego targa markaa maslaxadii sharciga ahayd iyo sidii loo taxqiiqin lahaa masaalixdii ee sharciga ahayd marka waa qofka mahjuurka ama laga hijroodo xaaladana waa in la fiiriyo oo bimacnaa dee waktigaa la marayo ama makaanka la marayo waa in yadan la fiiriyo waxaa dhacda sida shaykhu lislaam raximah llahu tacaala raxmatan waasica uu tilmaamaya amaakinta ama manaadiqda meel ka mid a waxa dhacda in bidcadu ay tahay bidca daahira oo waxaa laga yaabaa hadduu dadka ka hijroodo in ama naftiisa dhibaata soo gaadho ama naftiisa itlaaf soo gaadho marka inuu de dadkii dhex galo oo wax u sheego oo wax u bayaamiyo bayaan alxaq wa tabyiin alxuja inuu xujadana caddeeyo de isagoo on maxaan ku dhaha de dadkii mandiqada ama tuulada waxa laga yaaba gedigeedaba dadka haysta inay ashaaciro yihiin ama inay suufiye yihiin ama inay maxaan ku idhahdaa ahlu bidca kala yihiin mandiqada marka maadaama bidcadu makaankaa ama meesha ay daahir tahay ama ay khaalib tahay ama awoodba ay leedahay waxaa qofka markaa saaran inuu dee ummaddaa dhex galo aanu ka aanu ka aanu ka tegin isagoo xaqiina u caddaynaya maqaasidii shareecadana waxaaba laga yaaba isagoo dee caddaynaya in ilaahay subxaana watacaala ummad fara badan isagoo iska sabraya inuu ilaahay subxaana watacaala calaa yaddi ku ku islaaxiyo tabaaraka watacala taasina waa bictibaari lmakan biictibaari zamaan xataa waktiyadana inta kolba la ictibaariyo marka labada xaaladoodba ictibaar zamaan iyo ictibaar almakan ictibaar alhaajir iyo ictibaar almahjuur intaba in la fiiriyo si loo taxqiiqiyo maqaasidii sharciga ahayd si loo taxqiiqiyo baaraka allahu fiikum hadallada culummadu ay yidhaahdeen iyaga oo ka digaya oo ku dheeraaday kutubta ictiqaadka dhowr qowl oo aqwaashii ahlucilmiga haddaan maxaan ku idhaha tilmaamo horta way fara badan tahay aahaarta ka soo aroortay salafkii saalixa ahaa saxaabada aahaar fara badan baa ka soo aroortay waynu naqaanaa cumar radia allahu tacaala canhu ilahay raalliha ka aado qisadii ka sugnaatay ninkii baabka qadarka ka warramayey ee masaa'ilka qadarka maxaan ku idhaahdaa sabiiq ee ciraaqiga ahaa inuu garaacay inuu mandiqada iyo dadkii ahla basra inuu u qoray inaanay la fadhiisan yani markaa culummadu waxaa ka mida waxyaabaha ka ansaxay can ibni cabaas radia allahu tacaala canhuma qaala laa tujaalis ahla lahwa wuxuu yidhi ibnu cabaas ha la fadhiisan dadka ahla ahwa dadka ahlal ahwaaga ah ee hawada u saaxiibka ha la fadhiisanin waayo mujaalasada lala fadhiisto dadka ahlu bidca ah waxay xanuun iyo marad ay ku ridaysaa ama ay dee dhaawacaysaa qalbiga ayaa ay markaa dhaawacaysaa abu bakr sidiiq radia allahu tacaala canhu laftiisu waa kii ka hajiray saxaabigii la odhan jiray mistax markuu ka warramay qisadii ifkiga markuu dhex galay waa kii ka hajiray sidaas oo kale caaisha radia allahu tacaala canha dadka qaar ka mida way ka hijrootay marka saxaabada way ka sugnaatay dadka qaar kamida inay ka hijroodeen xadiiskii kacab binu malik ee riyaad saalixiinka ku jira kutubta sunnaa kusoo arooray culammadu markay sheegayaan xadiiska kacab fawayda xadiiskaa laga qaadanay waa aragtay markii le waxaa ka mid a in laga hijroodo ama bimacnaa laga tegi karo dadka mukhaalafada ku dhaca ama dadka ahlu bidcada ah ama dadka sharka u saaxiibka ah in laga hajirayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ka hajiray asalkaa sharcigaa ayay u daliishadeen de kutubta marka siirada saxaabada la dhigto ama kutubta dee taariikhda iyo siirada marka la akriyo in fara badan baad arkaysaa sida ay culummadu ahlu bidaca ay uga tegi jireen ama aahaarta ay uga fogaan jireen waxaa kaloo ka mid ah aahaarta asarkii ka ansaxay xasan albasri inuu yidhi laa tujaalisuu ahla alahwaa walaa tujaadiluuhum xataa jidaalka iyo dee muranka iyo miraaga diinta lagula murmo xataa way diidi jireen waa noqon karaa mar dee jidaalka lala murmo xaqna waa noqon karaa waqad yakunu baatilan hadalkii shaykh islam qad yakunu xaqa waqad yakunu baatilan qad yakunu mafsadatan waqad yakunu maslaxatan jidaalka iyo muranka qofka xataa ahlu bidcada lala fadhiisanaya lala murmaya marna mafsadu noqon karaa marna maslaxu noqon karaa buu kule mar xaq buu noqon karaa mar baatil buu noqon karaa marka taana in aad loo fiiriyo xataa dee munaadarada qofkana waa la hadlaya haddaanu qof ahlu cilmi ahayn ama dee qof culamo u saaxiiba ama rusuq fi lcilm oo dee cilmigiisu aad u dheer aanu ahayn hadduu naftiisa dacfi uu ka baqanaya xataa uu yaa- daciif uu yahay uu ka baqo oo naftiisa uu ku tumo dacf inuu xataa qofku iska ilaaliyo uu qofku xataa uu iska fogaado waxaa kaloo ka mid ah aasaarta soo aroortay ee guud ahaan ay ka digayaan culammadu dadka bidcada iyo ahlu bidca u saaxiibka haddaad la kulanto saaxib bidca qof bidca u saaxiiba fii dariiq oo uu marayo waxaad martaa fii dariiqin aakhar dariiq kale mar ayuu markaa ay tilmaamayaan bimacnaa mar kasta dee waa kii aynu soo tilmaanay salaamada laa yucaadiluhaa shay is-ilaalinta la is-ilaaliyo ama dee xadarka oo la digtoonada qofku uu ka digtoonaadaa iyo dee taxdiirka bidcada iyo ahalkeeda uu ka digaa inay tahay shay cibaadaa ama shay diina in ay tahay oo dee usuusha sunnaha la qabsanayo inay ka mid tahay in sunnahana la raaco ehelkeedana la raaco bidcada iyo ehelkeedana een, maxaan ku laga fogaado een, kutubta ee, ictiqaadka ismaaciil asaabuni raximahullah kitaabkiisa caqiidat salaf asxaab alxadiis waxaa ka mida markuu ka sheekeynaya maqaalaadka ahlu sunnaha ama maqaalaadka ahlu xadiiska waxay ictiqaadsan yihiin caqiidat ahlu sunna waljamaca waxay necab yihiin ahlulbidaca waa kuwa shareecada iyo diinta kusoo diray waxaan ka mid ahayn ma jecla lama saaxiib aha hadalkooda iyo kalaamkoodana ma dhegaystaan lama fadhiistaan jidaalka iyo muranka miraaga diintana way ka fogaadaan waxay arkaan markuu ka warramay maqaalaadka ahluxadiiska in dhagaha laga ilaaliyo baadilkooda iyo xumaantooda marka hadda is-ilaalinta wiqaayada las- la is-ilaalinayo waxaa ku jirta dee salaamo fara badan iyo qofku dee naftiisaba xataa inaanu u cardin mahlako ama mafsado inaan naftiisu cardin alxaafid abu cumar ibn cabdilbar kitaabka tamhiidka mujallada lixaad isagu wuxuu leeyahay markuu ka warramayo ictiqaadka uu sharaxayo sharxu sunna usuusha ictiqaadka ahlu sunnaha ajmaca alculamaau culammadu waxay isku ijmaaceen calaa annahu laa yajuusu limuslim qof muslima uma banaana inuu ka haajiro walaalkiisa muslimka ah in ka badan saddex maalmood waa xuquuqdii waa umuurtii nafta waa kuwa culammadu de markasta kala qaada umuurta nafta ku tacalluqda iyo umuurta xaqa ilaahay ku tacalluqa hadalkii shaykhulislaam markuu leeyahy midna waxna waa xaqii ilaahay waa diintay taabanaysaa waxna waa wax nafta taabanaya laftiisu waa ka warramaya marka wuxuu leeyahay alxaafid ilaahay raallaha ka aado inuu ilaa an yakuuna waka inuu yahay mid ka baqanaya mukaalamada iyo hadalka walaalkiisa uu la hadlaya inay taabato wax fasaadinaya diintiisa ka fasaadinaya ama ka kharibaya inuu yahay mooyaane marka waxyaabaha diinta taabanaya haddaad diintaada uga baqato khashya diintaada ama fidno diintaada uga baqato inay bannaan tahay qofka inaad ka hajir karto ama wuxuu ka baqanayaa naftiisa inuu u sababo wax dhibaya eh, diintiisa ama adduunyadiisa kadibna waxau yidhi raximah allahu tacala raxmatan waasica eh, fara badana fogaan qof laga fogaado si fiican looga fogaadaa oo qadci qof aad jartaa inay ka khayr badan tahay inaad qof dhex gasho kaasoo dee diintaada ama eh, dhaawacaya caqiidadaada dhaawacaya raximah allahu tacala raxmatan waasica alimaam albaqawi fi sharxi sunna isaguna wuxuu yidhi raximah allah waxaa ka mid qofka markuu ka warramaya eh, ictiqaadka ahlu sunnaha qofka waxa saaran hadduu arko qof isticmaalaya ama gelaya shay-an min alahwaa'i waalbidac isagoo ictiqaadsan inuu ka fogaado inuu beri ka noqdo inuu ka tago xayan wa mayitan kadibna markuu waxooga waday raximah llah waxay ku socotay dariiqatu saxaaba wataabicuun iyo atbaacdoodii wa culamaau sunna calaa hada mujmiciina muttafiqiina calaa mucaadaati ahli اlbidaci wa muhaajaratihim in laga fogaado oo laga dheeraado ahlu bidaca ayay culummada ahla sunna waljamaaca isku ijmaceen yani kutubta dee ictiqaadka o dhan min laga bilaabo usuulu sunna imaam axmed ilaa kutubta dee casrigeenan culummadu ictiqaadka ay ka alifaan in badan bay adkeeyaan sunnada iyo ehelkeedana in lagu xidhnaado alwalaa walbaraa sunnada bidcada iyo ahelkeedana in laga fogaado lumcat lictiqaadka sharxu sunna sharxu usul ictiqaad ahli sunna allaalakaay caqiidat salaf asxaab alxadiis شرح سنن البربهاري السنن لابن أبي عاصم كتبت لمعة الاعتقاد كتبت اعتقاد أهل السنة هو عقيدة أبي حاتم يو أبي زرعة اعتقاد كودا اسكو اجماعان اجماع علماء مذاهب أهل السنة والجماعة يسوون نقليان حكاية سورينيان هذا الكودنا هو وحي علماء يكسوا قالين قدمدي يكسوا قالين ما أدرك عليه العلماء وعصب وحي اسكو وافقين كتبت أصول السنة in laga dheeraado laga fogaado albida marka masalada laga fogaanaya muddo laga dheeraanaya oo waa ilaalin qofku diintiisa ilaalinay takale waxay soo hosgaraysan marka horeba soo tilmaanay dee qofku inuu inuu iska ilaaliyo alqariina suu qofkan aad la saaxiibaysa xun weliba qofka bidcada u saaxiibkaa iyo qofka macsida u saaxiibkaa waxaa daran sida dee culammada ahlusunna in badan ka warramaan qofka bidcada u saaxiibkaa ayaa ka shar badan qofka u saaxiibkaa macsida iyo xumaanta taana in fara badan baa kutubta ahlu sunnaha lagaga warramay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah majmuuca alfataawi majalada labaatan iyo sideed safxadda laba boqol iyo toddobiyo toban wuxuu yidhi falmaqsuudu bi hada markuu hajriga iyo ahlu bidaca iyo in laga dheerado ka warramayay maqsuudka loola jeeda waxa way qofku inuu ka fogaado waxyaabihii sayi-aadka ahaa inuu ka haajiro quranaa suu oo ay dhibayso suxbadooda iyo musaaxabadoodu ay dhibayso marka da yaad la saaxiibaysaa yaad raacaysaa weeyaan ama yaad de maxaan la shaahaynaysaa yaad maxaan kuwa wax la dhigaysaa cilmiga yaa laga qaadanaya kutubta ictiqaadka ahlusunnaha culamadu markay ka warramayaan suwarka ama qaabka de waxyaabaha soo hoosgeliya laga fogaanayo waxay isku ijmaaceen culamada ahlu sunnuhu talaqi alcilma can ahli lbidac inuu shay xaaraanaya yani waa suwarka waa waxyaabaha maqaamkani de waa maqaam iska muxaadaro guud laakiin marka culamadu ka warranaya suwarka ama tafaasiisha soo hosgelaysa cilmiga in laga talaqiyo talaqi alcilma can ahli lbidac washay xaaraana ahlu bidaca in la hoos fadhiisto oo macallin uu noqdo oo kitaabka la hoos fadhiisto qof dee bidca u saaxiiba inay shay xaaraana tahay kutubta ictiqaadkana culamadu in badan ba ka warrama waayo waxaa ku sugan dee hadday u yar tahay naftiisii wuxuu u tacarubaya yani fitna ama dee musiibo ayuu naftiisa u taray weliba waa ijmaaca salaf maaha ijmaac dee ama sheekh ama laba ama saddex ay soo guuriyaan maaha kutubta in fara badan ayay culammadu aahaarta ay ay diidayaan aada iyo aad xataa hadday dhacdo oo dee leedha dadka qaar ka mid a ama sameeyo ama in aanay arrintaasi qofka dee inaanay dhaawicin oo ku dadaalo salaamada iyo inuu iska ilaaliyo fitnada iyo dadka u saaxiibka ah iyo sharka inuu ka fogay wuxuu yihi sheikhul islaam raximah allahu tacala raxmatan waasica isagoo wadaa dadka suxbadoodu dhibaato ay keeni karto ama dee fitno ay keeni karto ama diinta ay dhaawici karto in la iska ilaaliyo ilaa inay xaaja keento ama maslaxa raajixa maslaxa raajixa inay keento ayuunbaa dee markaa loola laabanaya marka maslaxada raajixa ahna dee waxaa ictibaaraya ahlu cilmiga ama waktigeeda ama makaankeeda ama haajirka ama mahjuurka taana waynu ksoo ka soo warranayo waxay u laabataa taxqiiq almaslaxa asharciya ama maqaasidii shareecada in la ictibaariyo oo la dadka dee qofka ahlu cilmiga ama dee culamada u saaxiibka ama shubuhaadka dee iska xejin karaa wuu tegi karaa waxbuu cadayn karaa darsi buu u marin karaa munaadaruu la geli karaa xujuu ku oogi karaa de dadkaasoo kale way banaantay in amaha markaa la fadhiistaan amaha laakiin qofku hadduu arday u noqdo iyaguna markaa ay macallin u noqdaan waa talaqiga qofka dadka ahlu bidcadaah waxaa ku jirta khuduuro badan ama halis badan waxaana la ilaalinaya xaqa ilaahay tabaaraka watacaala uu leeyahay baana waxaana da soo isgelayaan cumuumkii adiladii shareecada waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fi aayaatina dadka marka aayaadkayaga ay dhex galaan ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu nagu wacdinayaa in laga jeesto ilaa inta shay kale ama xadiis kale ay gelayaan baaraka allahu fiikum الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وحيد أهل البدع مركو كورمي وهجران أهل البدع واجب أهل البدع إن لقد إرابه أما إن لقفه قال هو شيء واجب به وإن الله تبارك وتعالى وحيد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لك آيات سود لشيء ودوحي كويس كلين عموم كأدلة الحب في الله والبغض في الله أدلة سود كلين rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu ku jiray kacab binu maalik iyo labadiisii saaxiib markay ka hadheen qaswadii iyo dagaalkii tabuuk marka ay ka hadhaan hase ahaatee haddii fadhiga lala fadhiisanayo maslaxo ay ku jirto oo xaqa loo caddaynayo bidcada iyo sharka looga digayo falaa ba'sa bidalik laakiin da ka hor haddaad dhex fadhiistood sukuudka aada u aamusto ama aad u bixi weydo dee isaguna bidcadina waa faafinaya adna waxbaa kugu maqan allahu aclam koortay soo bixi doontana ilahay baa marka qofku dee hadday u yar tahay inuu caddeeyo oo hadduu xataa la fadhiistaba inuu de uga digo uu ka dheeraado oo shay muhima wuxuu leeyahy sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah hadduu sidaa ula fadhiisto min baabi tabyiin alxaq lahum wa taxdiirihim min albidca isagoo u digaya de diin ahaan diyaan ahaan oo u digaya falaa ba'sa bidalika waxaabay noqon kartaa axyaanan shay madluuba oo la dalbayo waayo ilaahay tabaaraka wa tacala waxau yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana markaa dee axyaanan madluub bay noqonaysaa oo de weliba tabyiin alxaq de loo naseexaynayo wax loo sheegayo waxaana laga yaba ilahay tabaaraka watacala inuu ku anfaco xaaladaha qofka u saaxiibkaa marka arrinta sheekh alcalaama bakr bin cabdillaahi abu zayd isaga risaalad aad u fiican buu leeyahy bakr abu zayd oo la yidhaahdo hajru lmubtadic oo uu kaga warramayo masalada mubtadica iyo sida looga dheeraanayo waa kitaab aad u fiican waxaa ku taalla baxi qayim oo dheer oo maataca oo mufiida oo weliba ardayga anfacaya marka baabkan waxa naafica kitaabku alifaya sheekh bakr abu zayd mubtadica axwaashooda weliba tafaasiisha si daqiiqa ee hadalka ibnu taymiya raximah llahu tacala ramat isagoo mudaqiqa ayuu sharaxaya ilahi raalli ka isagoo tacsiilinaya hadaladii xataa culummada islaamku ay mar idlaaqaan mar ay taqyiidiyaan isagoo weliba si fiican u sharaxaya sheekh bakr abu zayd risaaladiisa aad ha loogu laabto tafsiil maatico fiican baa risaalada ku yaalla markaa wuxuu kaga warramayaa qaacidat alwalaa walbara markaa wuxuu leeyahy waa qaacido sharciya oo usuusha islaamka ku jirta macnaheeduna waa alxubu walbuqdu fi llah ahla sunna waljamaaca waxay jecel yihiin awliyaa raxmaan waxay colaadiyeen awliyaa shaytaan mid kastaba bixasabi maa fiihi min alkhayr washar kadibna wuxuu yidhi waxay masaladani ka mid tahay musalamaadka ictiqaadka kutubta ictiqaadka musallamka kuwa de kutubta ictiqaadka caqida tawxiidka lagu daraaseeyo ee musalamaadka inta ishkaalba lahayn in ilahay daraaddii sunnada iyo ehelkeedana loo jeclaado bidcada iyo ehelkeedana in la naco musalamaadka ictiqaadka fil islam bay ka mid tahay waayo waxaa ku soo aroortay nusuus iyo adilo fara badan oo sharciya kitaabka sunnaha asarka intaba waa loo haya waxaanay ka mid tahay qofku de markuu sunnada iyo ehelkeeda jeclaado waa laga abaal marinaya allatii yuthaabu faaciluhaa qofka hadduu ka tagana waa la ciqaabay wlbaraa'atu min ahli lbidac ahlulbidcada in beri laga noqdo iyo walahwaa in la colaadiyo in la naco in laga digo caala ta'diidi ilaa inta ay ka soo laabanayaan bidcadooda ay ka soo laaban ka toobad keenayaan waayo haddaad ama dee mar kasta u qosashaba ama aad hoos fadhiisataba dee bidcadiisiibuu ku adkaanaya goorma ayuu xataa ka soo laabanaya ilaa intay ka soo laabanayaan bidcada iyo inxiraafka arrintaa iyadaahi waxaa lagu guntaa oo lagu sharaxaa fii caamati kutubi ictiqaadi ahli sunnati waljamaca kutubta ictiqaadka ee sunnada ee aahaarta baa lagu sharaxaa ee markaa naqliga aahaarta culammadu dee masalada ay aada uga digayaanna aqwaasha ahlu taxqiiqa ahlu cilmiga culamada muxaqiqiinta lagu kalsoon yahay diintooda ama caqiida lagu kalsoon yahay naqligoodu dee aad iyo aad buu markaa u fara badan yahay almuhim qofku inuu iska ilaaliyo bidcada iyo ehelkeeda inuu aad iyo aad uga taxaduro oo uu ka dheeraado qofku inuu ku xidhmana dee culammada ahlu sunnaha culammada lagu kalsayey muctaqadkooda saxbayna ku xidhan yahay waxaa kaloo ka mid a markay culammadu tirinayaan waxyaabaha ka ratibmaya marka waayo dee arrintaa waxyaaba badan baa ka ratibmaya dhowr arrimood ayaa ka ratibmaya dhowrka arrimood ka ratibmaya ayay culammadu markaa dhowr arrimood bay sheegeen ko waxaa kaloo ka waxyaabaha almafaasid ka dhalan karta qofku inuu raaco ama u la mujaalasada lama fadhiisanay horta waxaa ku sugan bay dhaha ko khataran cadiiman halis weyn baa ku sugan weliba qofka halistaasina ama dee khuduradaasina waxay dhaawacaysaa cala almujaalisi lahum qofka la fadhiisanaya waa loo baqanay marka waa masale khatiira ayaa ay leeyihiin inta bimacnaa dee shubhadii ama dee bidcadii qofka ay ku timaado uu awoodi kari waayo walciyaadu billaah inuu markaa iska difaaco ama ay dhacdo in dalaalkii iyo inxiraafkii uu aayar bidaaray siiqbay kuu gashaa soo maheen dee aayar aayar xabad xabad loo dhiibo oo kadibna waxoogaa uu niqo halkaa markaa ee waxaa loo baqanayaa qofka in wax markaa ay ku tagaan shayga labaad mujaalasada lala fadhiisanayo ahlulbidac mukhaalifa waxay khilaafaysaa amarka alle ilaahay tabaaraka watacaala ina amrayo bitarki mujaalasatihim waxay mushaaqa ku tahay amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ta kale mujaalasada ahlulbidac waxay sababun limaxabatihim waxay sabab ama tajlib waxay soo jiidaysaa in la jeclaado mar kasta da hadduu la tago ama mar kastaba la fadhiisto ama mar kasta wax la dhigto ama mar kasta uu ku xidhay ama mar kasta uu la hadlo waxay sabab u noqonaysaa maxabo iyo kalgacayl xataa dee nooc tacdiima maxabada uu weynan o odhan leyama sheekh hebel yani qofkiiba ku waxa laga yaaba sunnada iyo iyo ehelkoodu kuma weyne qofka ku weyn marka waa waa waa dhab weeye yani waxay sabab u noqonaysaa maxabo iyo itisaalka uu la xidhiidhsan yahay ama uu la fadhiisanaya waxay sabab u noqonaysaa maxabatiim waxaa kaloo ka ratiba mafaasida mujaalasada lala fadhiisanaya waxay dhibaato ku noqonaysaa biahlilbidac laftooda dhibaatay ku haysaa waayo dee halka marka imika laga fogaado dee laga dheeraado uu xaqa raadin lahaa ama masaa'ilka uu dalbi lahaa haddii madaxii loo salaaxo isaga madaxii loo buuxiyo jaadadii sunnada iyo salafiyadii aahaartii de goor marka mujaalasada ninka sunniga ahi uu la fadhiisanayaa uu ku xidhan yahay waxay sabab u noqonaysaa iyaga laftooda inay dhibaato ku keento waayo iyagii dee tacdiil baa dhacaya halku xaqa ka baari lahaa marka laga fogaado laga dheeraado lahaa halkaa qoladii kale ee sunnada iyo ictiqaadka halkaa fadhi isaga laga dheeraado wuxuu raadinayaa wuxuu baxsinayaa ama wuxuu dib u fatishayaa halkee lagaa raacay maxaa ku haysta halkee lagaa soo galay maxaa ku soo galay imisaa masala lagu haystaa usuul faasidaa jirtay marka laga dheero isagaa odhanaya majaalistu baxta qaar bay ka odhanaya usuul faasidaa jirtay dib ha loo laabto haddaad uma tegi weydada oo laga fogaado laga dheeraado isaga laftiisa odhanaya waar usuusheenna hore fasaad baa ku jiraye waa bal dib waxaa loo muraajicay waxay sabab markaa u noqonaysaa fogaanshaa laga fogaaday inuu baxsiyo rujuuc ila alxaq inuu ku laabto ayay marka haddii lala fadhiistana de wuxu odhanaya soo kor kuwii ugu waaweynaaba ay aniga akaabirtii akaabirtiiba soo tan wada fadhida ayuu markaa odhanay marka halkaa waxaa dhacmaya tacdiil xaqii uu baxdiyi lahaa ayaa tahawunba halkaa markaa dhacay waxaa kaloo ka mid a mujaalasada mafaasida ka ratibmata waxay sabab u noqotaa lisuuban in malaha iyo damiga lagu xumeeyo qofka mar kasta la fadhiisanaya xataa waa laga yaaba isagu inu fiicnay hadda anigu waxbaa fahasanay sunnada iyo qawaacidda cilmiga iyo qawaacidda sunnaha iyo usuusha sharciga alqawaacid asalafiya waa fahasanay xataa hadduu yidhaa uu mar kasta haddaba la fadhiyo waxay sabab u noqonaysaa weliba dadka caqligala de wax fahmaya faahimiinta waxay qofka hadday u yar tahay way tuhmayaan oo dee qofka la fadhiisanaya yani shimbirba shimbirkiisu la duulaabay dee dadku ba yidhahdaan markaa duyuurtu calaa ashkaaliha bay dee raacdaa marka qofku mar kasta markuu yidha anigu waxaan ahay sunnada iyo aahaarti iyo qawaacid wa fahamsanaya laakiin ficilkiisu uu xagga ku xidhan yahay qowlkiisuna xagga ku xidhan yahay suu-u danni hadday u yar tahay waxaa la odhanayaa fi ljumlati qoladaasu ku xidhay aakhirkana waxaa laga yaabaa inuu saa kugu daayo waana dhacdaa waaqicana akbaru shaahida kolley markaa mafaasidaasi iyo waxyaabahaasi way ka ratimeen waaqaca iminkaynu ku jirnana dee mafaasiddaas way jirtaa waana shay markaa markaa maadaama hajrigan loo jeedo culammadu waa wasiilo oo dee waxay doonayaan qofkii bidcada u saaxiibka ahaa horta ma doonayno qofka mubtadaca in la itlaafiyo oo dadka qaar baa odhanaya hebel waa laga tuurayo waan isqaadiyo waan kaga tuurayo oo dee wax ururiyo oo waa kii hebel baa ku tukadayo wax noocaasa dadka noocaasa sinfigaasi horta iyagu qasdigii sharcigaah maba fahminba iyagu marka waan ku tugada maaha shareecadu waxay doonaysaa qofka bidcada u saaxiibkaa in la badbaadiyo horta la doonaya laa itlaafu inagu waxaynu doonaynaa qofka mubtadaca hidaayadiisa baa laga shaqaynaya marka waa kan hajriga midna noqonaya in bimacnaa sidii cuquubo sharciya oo de bimacnaa waad ka fogaanaysaa si bidcada uga soo laabto waa satri waa cuquubo waa baabusajr walcuquuba oo de waxaynu inaku ma aha inaynu dee magaranaysaa ama ku qoosqooslayna ama aynu kublelelna sharci ahaan waxaa la doonayaa qofkaasi siduu u badbaadi lahaa marka dariiqa uu ku badbaadaya in laga fogaado mujaalasadiisii in la naco in laga fogaado kutubtooda in la eego xataa de waa ku aragtee culammadu taxriimu nadar fi kutubi alkalaam yani kutubta ahlu kalaamka ama mubtadicada in la eego yani way- way diidi jireen culammada kutubtooda aaraada waxoodoo dhan marka taasi waxay keenaysaa qofkan laga hijroonayo maqsuudku maa in la itraafiyo maaha maqsuudku waa maxay tarbiyatuhu marka qaabkii loo tarbiyadaynayey markaa tarbiyada qofka qaabka loo tarbiyada waa dhowr nooc iminka ciyaalka dee intaasoo nooc baa lagu sameeya mar waa loo hanjadaa ee, mar icraab baa laga sameeya mar kolba dee wax- qaab baa maaragtay marba hadda waxa laga yaabaa intaasoo cisho aad ka tagto waxa laga yaaba inuu soo laabto marka qasdigu inuu soo laabto oo dee bidcadii uu ka soo laabto ad shidada lagu adkaanaya dee waxaa la doonaya rujuuci inuu xaqu uu soo laabto oo marka masalada iyadu in wax la tabdiiciyo qof kasta dee in carabkiisa uu sii daayo hebel baa mubtadica taas dee ahlu cilmigaa leh culumadaa leh weliba casrigeenu dad fara badan baa soo baxay marka qodobkaa wax layska tabdiicinayo qofkaan cilmi badan lahayn qofka waa inuu iska ilaaliyo waxaanu cilmi u lahayn inuu ka sheego ilaahay tabaaraka watacaala waan taqulu cala allahi ma laa taclamu qul inamaa xarama rabbii الفواحش ما ظهر منها ما هو قدام بيا وأن تقول على الله ما لا تعلم ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة آه، محولها وحرتين من دارج سالكين وحولها ابن القيم الشرك وحا كون حتى القول على الله ما لا يعلم وحا نقف علم ولهين إنه سكير هذا مركز ما هو بأرضك وحا علم ولهين دي تهورك سكير عليه تهورك قف يتهور في التبديع في التفسيق في ال- في التكفير مسائلka waaweyn ee cidaamka ee culumada ehelkeeda loo celiyaa badila shan kasta ehel buu leeyahay sooma marka umuurta ehelkeeda in loo celiyo een, qofku uu maaragtay markaa taana iska ilaaliyo degdega ee, fatwada kulli dee tawjihaad fara badan waa jiraan marka arrin qodobkaa tabdiicana oo shuruudan kalena dee waa is-ilaalin weeyaan maaha macnaheedu dee quluwi in lagu samaynayo oo wax kasta la odhanayo waa lagu tukadayo waa lagaga turayo waa ee, yakfiihi dalaalan intaasoo yani wax kastaba maaha dee qofku inuu ku dhaco waa inuu isilaaliyo qofku bidcadana dee wiqaayo iyo salaamo in markaa ee, la iska ilaalintaa la iska ilaalinayaana insha allahu tacala kolley masaa'ilkan dee cilmiga tafaasiil fara badan baa ku jirta dee mawdicna waa mawdic iska ikhtisaar oo iska tawjiihaad iyo iska nasaaix si guud weeyaan ee kolley kutubta iyo daraasaadka ahlu sunnaha iyo ictiqaadka ahlu sunnaha baa lagu naskareeyaa ee masaalixda mafaasida mujaalasada ahlu bidaca munaadaradooda tafaasiisha waxyaabahaas oo dhan marka adigo iska un mujarad maaragtay ishaara iska ee, mu weeyaan marka baaraka allahu fiikum dee kolley waxba ma badinayo hadalka ee, marka ee, insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaya wixii kaleena insha allahu tacaala waan ka jawaabta khayr dhowr arrimood oo kolley soo laalaabta Een, horta rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee bidcada waa ka digay in badanna waa ka digay Ee, khudbad kasta waa kaga digi jiray وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة خطبة كستا iyo ma- wax kastuu iftitaaxyo ku furfuranay man camila camalan laysa calayhi amruna man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam bidcadii aad buu uga digay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka waxayna saaran dhammaanteen bidcada in la iska ilaaliyo marka dadka ahlu bidacee bidcada u saaxiibka ahna in laga dheeraado marka dhowr arrimoodba dee culummadu tafaasiisha ku- ee, kutubta ictiqaadkana aad bay ugu tafsiiliyaan horta mubtadicu waa laba almubtadic oo daacin ilaa bidcatihi waa mubtadic daaci ku ah dadka ugu yeedhaya bidcadiisa dadka ugu yeedhaya kaa dadka bidcadiisa ugu yeedha een, culimmadu aad bay uga digaan waayo dee sharkiisu wuu faafayaa ee, caqiidadii faasidkahayd buu ee, maxaan ku dhaha faafinayaa dee baatilkii buu markaa faafinaya waa qofka maxaan ku dhaha mubtadica ee dadka bidcada ugu yeedhaya aad baa looga digay mafaasid fara badan bay ka ratimaysaa Een, ama ha noqoto dee bidcada ay faafinayaan ee si iclaana ha u faafiyaan muxaadaraad bay galaan ama duruustooda ama cilmiga in laga qaato ama waxyaabaha cumuumkaas oo dhan mawqifu ahlu sunna waljamaaca mawqifka ahlu sunna waljamaaca ay ka taagan yihiin ahlu bidcada yani cumuum ahaan inay ka fogaadaan marka dhoolkan tafaasiishan kow talaqi lcilma cilmiga in laga qaato inaanay banaanayn kutubta ictiqaadkana dee waa culammadu kusoo daraan kutubtooda in la eego in la daalacaysto mujaalasadooda waxaasoo dhan waa ku jirta marka talaqiga cilmiga lagala kulmayo dadka ahlu bidaca bidcada u saaxiibka ah waa shay xaaraana dee wayna kii soo tilmaanay de m- waxyaaba badan baana ka ratibmaya ya waxaa laga yaabaa adu inaad ku fitnowdo diintaada eh, adduunyadaada ku fitnowdo suu-u bani baa ka dhacaya dadka kale way ku dagmayaan waxaad tagfiirinaysaa oo aad badinaysaa ama aad camiraysaa xalqadii dadka bidcada u saaxiibkaa kole mafaasid waxyaabo badan oo dee culummadu mafaasida ay eh, dee culummadu inaka aan inoo daahirayn ayay culummadu u daahirta ya Eh, sheekh ka mida mashaaikhda ilaahay jazaa allah khair sheekh ka mida mashaaikhda ahlusunna waljamaaca ayaa eh, la weydiiyey qiso waxaa dhigi ji- een, dadkan eh, dee xisbiyiinta ayaa la yidhi kitaab buu dhigaa waa kitaab inuu naxwi yahay ama inuu carabi yahay waa culumta carabiyada marka kitaabka malaa waktiga cidka lagu waayo malaa u marisaa jalsada iyo mujaalasada iyo u horfadhiisiga iyo tair taiir baa dhacaya taiirkuna wuxuu ka dhacaya macalinku de ardaygu uu hoos fadhiya marka taiir baa dhacaya la yidhi calaaqa dhacaysa ilan maa laba qof isu isku garab tukanayo salaad caadiyo kana iska taxiyad akrisanay maaha waa macalina waxbuu akrinaya marka waxaa laga baqanaya taiir baa laga baqanaya marka maadaama uu macalin yahay uu fadhiyo dee taiir baa lag marka een, sheekha waynu fadhina xalqadda wuxuu ku yidhi dayib xalqadaa ma xadreha xaadirin buu yidhi maxaad same maxaan samee haddaad ka firisan wey bal xaalata daruura culamadu sida u fityoonayaan ilaah raallah kaad Xa- soo xaalata daruura maaha haa cajaladaha soo qaado oo aqalkaaga ku dhegeyso marka hadday ka firisan weydo intaad cajaladii soo duubato yani maxaa laga baqanayaa ama culamadu maxay ka ilaalinayaan mafaasida ka ratimaysa xataa laga ilaalinaya iska dhaaf inaad dee ama u qosasho طلاقة الوجه aad xalqadii xaadirto la qosasho maxaa ka ratibmi kara xataa adigu qofka waxbaa tibdiicin bicaynaya wuu tibdiicinin laakiin maadaama bidco ama uu ku xidhay ama asxaab bidca yihiin xaalata daruura uu ka firsan kari waaye alaabtii soo qaado meelna teg baa la yidhi waa ma subxaan allah waa sheekh min mashaykh ahli sunna waljamaca ilaa raalka yani markaa waxaan ujeedaa weliba dee inakuna waynu iswada fahmayna waa iswada naqaanaa in la iska ilaaliyo ee, dadka cilmiga laga dhiganayo weliba masalada luqada carabida way soo laalaabataa naxwahan ka dhigtaa qadrigan ka dhigtaa kawaabka ka dhigtaa iyo laamiyahan eh, ka dhigtaa de waa la helayaa lilahi alxamd baaraka allahu fiikum inima salafiyiina oo mutqiniina alxamdu lilah oo fahansan ayaa laamiyaha soo iclaamiyey ee, qadriga dhiga kawaakib ka dhiga marka kafa allahu lmuminiin de ilaahay tabaaraka watacaalaba waa inaga qodobka eh, maadaama dad la helayo sunna u saaxiiba waayo qofkan kale ama balaqadaad ka dhiganayso dhegtaana waa taagaysaa waa leeyahay oo kaale bilu kugu shubaa tanna waad ka dhiganaysaa dee macquul baa tanna waan taagaya artolomukhuraafida asoo ka taawiiliya halkaa halkanna ii dhig dee macquul maaha baaraka allahu fiikum marka dee bal halkaa la iska ilaaliyo waayo kulli kulli maadaama dhig ku taagantaada tanna igaga shub tanna islafka igaga shubo dee waa dhib weeyaan labadaba tanna laamiyihii tanna maxaan ku idhahdaa muctaqadkaagii markaa raadso diinta waa la ilaaliyo waa ra'sul de amri sunnahuna dee waa ra'siga lagu badbaadayo inta ay suuragal tahay ama la heli karo qof laamiyaha ama sarfiga ama luqadda weliba iminka dee dacwa salafiya ee mandiqadan jumhuuriyaddan aynu ku nool nahay intan gobolkan aynu ku nool nahay mandiqadeennan dacwa salafiya waa daahira waya dee culammadu markuu ibnu taymiya ka warramayo bidcadu hadday mandiqad daahir noqoto haddii mandiqad kale yani wa waxay ka warramayaan eh, manaadiqa iyo bilaadka ka warramayaan marka bilaadka iyo manaadiqa iminka mandiqadeenin addacwa salafiya daahira sunnadii baa iminka daahira alxamdu lilah ma dee wakti baa jiray ama masaajid lawaa jiray wax lagu galo ama maxaan kula kolba maxaan kula meel dee dhuumaalaysi beri baa lagu jiray ilaahay baa mahadle waa daahira sunnadu marka aad daahir tahay in lagu dadaalo dadka sunnada u saaxiibkee garanaya mutqiniinta ah in laga dhigto ta kale qofka ardaygaahi maadaama daalib cilmi aad tahay dee adigu go-aan ha gaadhin ta kale dee adoo ardaya ha iska ijtihaanin oo iska caadi qarba maxaa caadiya waa diin weeyaan wax kasta caadi ma waa ictiqaad kutub baa lagu maskareeyey culummadu salaf ijmaaca salaf in laga fogaado ahlubidaa marka wax kasta waa caadi ha odhanin ya marka baaraka allah fiik waxaad ku dadaashaa sidaad wiqaayo u ilaalin lahayd diintaada aad u ilaalin lahayd oo dee ah qofku israaliyiintu israalin karo sunnada ehelkeeda uu iskaga xidhnaado culammada raasikiinta waaweyna in aad loogu xidhna iminka u- casrigeena fitankaa fara badan daweed inka arkaya fitankaa dhacaya wax kasta iminka isdhex qaaday xataa dad aan ehel cilmiga u ahayn ayaa dee u tasaduraya u- u bambaxaya oo ummadii halaagaya ee lafahoodina halaagay ummadina halaagay marka maadaama fitan fara badan ay jiraan in loo laabto alrujuuc ila alculamaa rabbaniyiin culammada raasikiinta ee rabbaaniyiinta ee lagu kalsoon yahay caqiidadooda iyo diintooda ee waaweyn ee sunnada u saaxiibka ah ee weligood kutubta sunnada iyo ictiqaadka dhigayay xataa hadday suuragal tahay een, sheekh ka mida mashaayikhda ahlu sunnaha oo yeman jooga ilaah raallaha ka hade ayaa yidhi qofka daacigaahi dhowr arrimood buu yanjax yani qofkan daacigaahi waxya- waxyaaba badan baa lagu najaxaa qodobka hore waxaa lagu najaxaa maadaama aad dacwad iyo weliba de cilmi iyo aad wax xambaarayso culummada nool ee salafiyiinta ee sunnada u saaxiibka ee waaweyn baa lala itisaalaa hadday xataa telefoon ka hayso haddaad maanta ku dhufato eh, sheekh cabdilmuxsin ama sheekh wey la sheekh masalada ka war oo kuraa way banaantay de nafteedu way degaysaa waa dumaaniina waa xasilooni yani culimada waaweyn xataa nool ee dee mashaayikhda ah iminka wax la yaab leh culimada waaweyne kuma xidhnin qof kasta way dhacdaa inuu iska fitiyoodo waa taa lafteedu waa halis bay leedahay marka dee maadaama qofku yani uu dee arday yahay dacwadu uu bilaabayo dacwaddu waxay u baahan tahay ximaaya ilaalin weyn in la ilaaliyo marka maadaama mantiqadeenna dee sunnada ay daahir tahay ha lagu dadaalo culamada rabbaaniyiintaa sidii yanjax qofka xataa wuu badbaadaya ama wayna guulaysana culamada waaweyn haddii korba loola itisaalo oo eh, mushaawaraadka iyo tashaawurka maca ahli lcilm waa waxyaabo qofku dee uu ku najaxayo wey baaraka allahu fiikum ta kale cilmigu waxaa ka mid a dee cilmiga wax eh, cilmigu dee barako wuxuu ku leeyahay markaad ku xidhanta dad sunno u saaxiiba iminka dadka bidcada u saaxiibkaa ee kutubta dhigta ama mise jaamaca ku xidhan wuxuu ka odhanaya eh, mise jaamaca toddoba goobdan qadriga ku dhigtay haddana si fiican dahaba zaydun haddana si fiican uma garanayo yani waa waxa ka nuurkii sunnadaa kama maqan ba marka la- toban goor buu mise jaamacu joogaa toban goor buu qadriga dhiganaya mana kala saaraya siinaysaa haddana meel badaya habaariga halkaana kaga dhacay baaraka allahu fiikum waxba mise jaamacuna lama baana kaweynna lama keerna lama baana dad sunno ah usaaxiiba oo saafiya diintaadana ilaali baaraka allahu fiikum intaa yare sunnadaa barakaaba ku jirta intaa yare sunnada ee aada wadatee ee, naxwaha iyo ee, dad sunnaa in dee laga dhigto marka maadaama dacwadeenu ay daahir tahay dee waxba intaad isla boodo tira waan aqaanaa cid kasta oo caata dadka qaar baa odhan imaaniga si fiican baan u dhigto ilaa waasteedaan dhigto waxba dee xataa isla fagal odhanaya boodboodin isilaali ilaahay subxaana watacaala hayna ilaaliyo ilaahayna xafido cid kasta waxba ha ka dhigin salaamada سلامة لا يعدلها شيء سلامة wax lamidi de walaalayaal ma jiraan marka hal islaaliyo wixii xataa laga firsan waayo xaalata daruur culimada weydii haddaad ka tago halkaasaan jooga mantiqadaasaan jooga salafi ma hayo waxaa ma hayo xataa weydii ila waayiqa manaadiqda kale meelba laga yaabo inay eh, ku yar tahay marka hadday wax dhacaan ama xaalad dhacdo ama xaalata daruur ay dhacdo oo culummadu kuu fitiyada laga iska dhigo dee way dhici karta marka culummadana baaraka masaladana culummada ha lagu xidhmo waayo culummadani uu ku badbaadinaya hataa wuxuu ku odhanaya waar kitaabka qadarkaa iska daaya adigu waan ku aqaanaya milxaa dhigo hataa culimmadu ku tawjiihinayaan de kitaabka munaasibka kuwa kaan munaasibka ahayn ka kaa eh, kaa dikriga sarreeya ka isleegtihiin kaad qaadi karto hadduu kitaabku feeri weyne yahay aan qaadi karayn dee way ku tawjiihinayaan baaraka allahu fiikum marka haddee tashaawurka culummadana yaan la iloobin baaraka allahu fiikum culimadii naga waaweyne dee weligoodna wax dhigi jiray sunnadana ku sugnaaday ee haabitiinta lagu xidhmo baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayr
waxaynu u mahad celinaynaa sheekha sida fiican ee uu mawduuca inooga dhargiyo inoogu soo diyaariyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha ka abaaliyo innagana allah inagu anfaco Een, haddaan laba kelmadood ku daba daro sheekha hadalkiisoo wada qawaacid iyo wada cilmi meedhan ahaa muxaadaradaa sheekhu inoo galay waxa weeyaan ama ciwaankeedii wacdigu siduu ahaa waxa weeyaan in aad kala garato intay ku kala jiraan walaalkaaga muslimnimada la dheer itiraac ama sunne iyo ka muslimnimadii bidca ku darsaday inaad kala dareento inay ku kala dhow yihiin oo waxa weeyaan walaaga guud waa gaal iyo muslim walaaga labaadna waa sunne iyo bidca marka waa inaad aad u kala garataa hadday waxtar noqoto hadday ku-xidhnaan noqoto hadday la tashi noqoto mar walba inuu kaaga dhowaado walaalkaaga islaamnimada ay u dheer tahay itibaacu sunna ama ama atamasuq bisunna sunnaha ku dhegisanaantiisii ku dhex jirkiisii ku xidhnaantiisii inuu kaaga dhowaado ka kale ee islaamnimada guud ayayna u dheerayn taasi maqsuudka muxaadarada inuu saasu ahaa sheekhuna aad iyo aad buu ugu dheeraaday jazaahu llah